waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
saraakiisha saraakiil xigeennada leyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda waxaana leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo sanad guuradii lixdanaad ee la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed labiiyo tobanka abriil ee kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maalintan oo kale waxay noogu aadan tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalintii dhib- dhidhibada loo aasay ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maalintii la aasaasay waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo magacaabay genaraal daa'uud cabdille xirsi allah u naxariisto xilligaasna waxaa abbaanduuli ka ahaa jenaraal maxamed siyaad bare oo asna sidoo kale allah u naxariisto laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka la aasaasay kadib wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u fara badan ee runtii wakhti dhow wakhti gaaban ayuu wuxuu gaaray meel sare ee ayagoo tababarkooda iyo tayadooda iyo iyo awooddooda ee runtii ahayd mid laga yaqaana geeska africa ee dowlad aan ciidan haysanin waa dowlad tabar yar ee dowlad markaan ka hadlayno waa ciidan xaqiiqdii ciidan la-aantiisa dowlad ma jirto ciidankeena waxaan leenahay alla ha guuleeyo ee waa maalin runtii taariikhdeenna ay ay meel dahab ay uga taallo intaas kadib maanta oo kale waxay ahayd maalintii aan u dabaaldegaynay ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sanad guuradiisa oo weliba lixdan jirsatay laakiin marxaladaha jira oo runtii iyo talooyinkii aragtooyinka ay soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed oo ah taliyaha ee guud ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ee soo jeedintiisa iyo marxaladaha ee dhibaatada cudurka safmareynta ee coronavirus dartiisa ayaa maanta waxaan ee, go'aansanay inaan hambalyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan la wadaagno annagoo u marinayno warbaahinta ee, sanadkii tagay xaqiiqdii ee, ciidankeenna sanadkan wuxuu ku soo aaday ee, labayo tobanka abriil ee, labada kun iyo labaatanka wuxuu ku soo aaday asigoo tayadiisa iyo tiradiisa iyo tababarkiisaba ay aada u sarayso waxaan ku soo aadnay ee, iyadoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee guulo badan runtii cadowga ummadda soomaaliyeed ka soo hooyey ee, waxaan ku soo aadnay xilli ee, ciidankii dib u dhiskiisa ee, dib u soo laabtay runtii ee, waxaan ku soo aadnay ciidanka xoogga dalka asigoo ee, ee, ee, mooralkiisu uu aada iyo aada u dhisan yahay Ee, xaqiiqdii waxaan leeyahay ee, guuleysta ee, maanta waxay ahayd maalin farxadeed waxayna ahayd maalin aan u marinayno hawada hambalyada sidaas daraaddeed sanadkan sanadka xiga ilaahay waxaan ugu baryayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo maanta meeshuu u maraayay meel ka sii saraysa gaara ilaahay waxaan u baryaynaa ee, intii iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee dalkooda difaacayo diintooda difaacayo shacabkooda difaacayo ee ee naftooda ku waayeen ilaahay waxaan ugu baryaynaa ee, inuu dembe dhaaf siiyo sidoo kale ee, intii iyaga oo naftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda iyagoo u bixinaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ee naafo ka soo gaartayna ilaahay waxaan si deg dega ugu baryaynaa insha allahu tacaala inuu bogsiiyo waxaan u rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guul iyo barwaaqo iyo bashbash sidoo kale ee, ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan runtii ee, ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda ee, qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali